caasimada dowladda puntland waxaa shalay shir jiraadi ku qabtay guddiga doorashooyinka dadban ee heer gobol ee puntland waxa ay ka warbixiyeen sababaha keenay in dibudhac uu ku yimaado soo xulista xubnaha aqalka hoose oo lagu waday inay dhacdo saddex iyo labaatankii bishan oo hadda laga joogo muddo ka badan toddobaad khaliif ow cali waa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer gobol ee puntland waxa uu wariyaasha u jeediyey hadalkan
salaam ka bacdi waxaan jeclahay inaan halkan ka gudbiyo fariin ku saabsan geedi socodka doorashooyinka laba kun iyo lix iyo tobanka taasoo aan muddo kusoo jiray oo shaqadaasoo muddo lasoo waday maantay bishu waxa weeye kow iyo soddonkii bishii tobnaad laba kun iyo lix iyo tobanka xoogaa waxaa dib nooga dhacay xilligii loogu talagalay in aqalka hoose doorashadiisii ay dhacdo iyaamay xoogaa dib u dhacday innaga xagga iyaga waxay ku sababaysnayd xoogaa aqoondadii dumarka iyo arrimo la xidhiira ayaanu iyaamo u hakinnay laakiin arrintaas bacdama aanu xallinay waxaan jecel lahay inaanu hadda sheegno inaanu fasaxnay kow lamber lamber one isdiiwaangelintii ergooy murashaxiinta oo awal aanu hakinnay inay fasaxan tahay oo maantaba ay socotay registerregister garayntii ama isdiiwaangelintii murashaxiinta waxaan kale oo u yeeray ergooyinka fayskii u horreeyey dooran lahaa xildhibaanada ka mid noqon doona aqalka hoose ama golaha shacabka laba kun iyo lix iyo tobanka ee dowladda federaalka soomaaliyeed laba iyo toban kursi oo ka mid ah ayaanu hadda dalabnay laba-iyo tobankaa kursi beelaha ku kala qoran waxa weeye beesha wasingeli waxay leedahay afar kursi beesha dashiisha waxay leedahay laba kursi cali jibraa'iil wuxuu leeyahay hal kursi beesha siwaaqroon waxay leedahay hal kursi cali saleebaan wuxuu leeyahay hal kursi ciise maxamuud waxay ku leeyihiin hal kursi beesha yibro iyo beesha yibro waxay leeyihiin hal kursi iyo beesha madhibaan oo leh hal kursi labiiyo tobankaa kursi waxaan u sheegaynaa haddii ilaahaga idmo in ay soo xiryoodaan wargelintooda iyo safaradooduna maanta iyo beri ay ku eg tahay oo ku eg bisha kow iyo soddonkeedoo maantaya ilaa beri oo bisha kale kowdeeda bisha kow iyo tobnaad insha allah bisha labadeeda ilaa bisha afarteeda waxaa socon doona dejintii iyo diiwaangelintii iyo sawiradii qof walba waxaa la siinayaa aqoonsi oo erga ergey kasta waxaa la siinayaa aqoonsi bisha shanteeda ilaa bisha lixdeedana waxaa socon doona odayntii haddii ilaa ilaahayga idmo waxaan jecel lahay intaan bisha toddobadeeda la gaarinba inay halkaas ka soo baxaan labiyo toban xildhibaan oo ku guulaystay kuraasta labiyo tobankaa ku guulaystay marka waxaan rabnaa inaanu dadka u sheegno annaga doorashadii way bilaabanaysaa facilitigii iyo waxyaalihii loogu talagalayna diyaar weeye wargelintooduna maanta iyo berri weeye wixii ka dambeeya waxa weeye doorashadiibaa toos loo gelayaa intaa weeye ujeedadayada muhiimkeedu intaasay ahayd marka waxaa kale oo jirto aan rabay inaan u sheego dhammaan dadka loo asteeyey kuraasta dumarka inay soo gudbiyaan muddaanu dadka la hadlaynay hadday arrintaa xoogaa ay soo bixi weyday waxaanu samaynay qabaa-ilada meelihii loogu talagalay inay ka yimaadaan baanu si toosa ugu astaynay odayaasha ama isimada laga rabay inay soo gudbiyaan waxaanu u diraynaa fariin inay soo gudbiyaan telefoonadana waan kala hadli doonaa insha allah waraaqana waa u diyaarinay toos ugu tegaya oo isim kasta inta laga rabo iyo xilliga uu soo gudbinayo ay ku caddahay marka dhammaantiin waa salaaman tihiin ujeedadayada annaga shir saxaafadeedkaani wuxuu ku saabsanaa intaas waa mahadsantihiin